Waxaa jira boqolkiiba boqol cunto bilaash ah oo diyaar kuuga ah adiga iyo qoyskaaga oo aad ka qaadanaysaan Winisky, Burlington, iyo Richmond waa dhacdooyin dhacaya isbuuc kasta oona soconaya ilaa Diseembar dhexdeeda. Cuntooyinka waa qayb ka mid ah barnaamijka Covid-19 oo loogu yeero qof kasta waa cunaa. Waxaa jira cunto khudrad ah iyo kuwo aan khudrad ahayn oo diyaar ah kuna saleysan qofka koowaad oo imaada, ilaa ay ka dhammaadaan. Waxa kaliya oo lagaaga baahan yahay in aad ka soo muuqato mid ka mid ah meelahan oo aad u sheegtid adeegaha inta cunto aad jeceshahay in aad qaadato. Waad qaadan kartaa intii cunto aad rabtid. Waxaad ka heli kartaa cuntada Winisky Khamiis kasta ka bilow ama toban saac iyo rubi ilaa iyo sixiska ama lixda oo fiidnimo, usbuuc kasta ilaa bisha Diseembar tobankeeda. Waxaa kaloo jiri doona isla waqtigan Talaadada kow iyo tobnaad afar iyo labaatankeeda beddelkii oo Khamiista bisha kow iyo tobnaad lix iyo labaatankeeda. Cuntada waxaad ka heli kartaa O'Brien Community Centre oo addreeskeeda ah sodon iyo labo Mallett Bay Avenue, Winisky Family Centre, iyo 87 Elm Street, iyo Winisky Fall Bus Station oo addreeskeeda ah shan iyo labatan ama 25 Winisky Fallway. Waxa kaloo aad ka heli kartaa cuntada Winisky Community College of Vermont oo CCV xagga dambe ee dhismaha oo addreeskeeda ah kow ama Abenaki Way, Jimcada Jimco kasta ka bilow shan saac oo subaxnimo ilaa iyo todobo saac oo gelinka dambe ah. Ilaa bisha Diseembar ama bisha laba iyo tobnaad kow iyo tobankeeda. Ma jirayso wax cuntooyin ah bisha kow iyo tobnaad todoba iyo labaatanka. Waxaad ka heli kartaa cuntooyin bakinka ALV ama Xafiiska Afrikaanka oo ALV oo addreeskiisana ah labatan ama 20 Allan Street oo Burlington ah. Waxaad ka heli kartaa cuntooyinkan Interval Centre meesha la yiraahdo Community Ban oo addreeskeedana ah boqol iyo sideetan Interval Road oo Burlington maalmaha Isniinta ka bilow afarta ama mataqaanaa toban saac oo galabnimo ilaa iyo lixda ama laba iyo tobanka galabnimo ilaa bisha Diseembar todobadeeda. Ma jiri doono wax cunto ah bisha kow iyo tobnaad saddex iyo labaatankeeda. Waxaad ka heli kartaa cunto Echo Leahy Centre oo Lake Champlain maalmaha Talaadada oo addreeskana ah one College Street oo Burlington ah. Talaado kasta ka bilow tobanka ama afar saac subaxnimo ilaa iyo todobo saac oo duhurkii ilaa Diseembar sideedeeda. Waxaad ka heli kartaa Pine Forest Children Centre, Burlington oo iyadana addreeskeedana ah two zero eight Flynn Avenue number two maalmaha Arbacada ka bilow shanta ama kow iyo tobanka galabnimo ilaa laba iyo tobanka iyo bar oo galabnimo ilaa bisha Diseembar ama bisha laba iyo tobnaad sagaalkeeda. Waxaad ka heli kartaa cuntooyinkan Richmond Our Lady of the Holy Rosary Church oo addreeskeedana ah sixty four West Main Street, khamiisyada ka bilow sideed saac iyo bar ilaa iyo kow iyo toban saac iyo bar oo galabnimo ilaa diseembar tobankeeda ma jiri doono wax cuntooyin ah kow- eh, bisha kow iyo tobnaad lix iyo labaatankeeda